xaafadda holwadaag laanta hilaac ee magaalada beledweyne ayaa laga hirgeliyey foota bulsho taasi ay baahi weyn u qabaan bulshada xaafadaasiya shaqooyinkan ay qabato footadan ayaa waxaa ka mid ah qaadista sawirada taysarada ah sawirada caadiga ah iyo duubista xafladaha qalinjibinta footo bulsho ujeedka horta footadan yani u aasaasna waxaa ka mid ah baahi ay bulshada u qabto maadaama xaafadda xaafad weyn ay tahay adeega qeybihiis kalena macnaha adeegyada kale oo looga baahan yahay in ay u dhammaystirayeen sida waxbarashada marka footada nafteeda waxawaaye waxyaabaha waxbarashada ay la xiriirtaa marka sidaas awgeed ayaan marka xaafadda baahi ay u qabto ayaan u asaasna tan kale waxyaabaha aan bixino waxaa ka mid e ama footada laga helayo sawirada teestarada ah iyo sawirada yacni sawirada qalinjibyaasha camal sawirada xalfadaha sidoo kale sawirada boderidka ah qeybahooda kala duwan iyo wixii la mid ayaa laga helayaa footada waxay ku taalaa macnaha oo laga hirgeliyey xaafadda howlwadaag gaar ahaan laanta hilaac waxay dhabarka ku haysaa hotaalka bashiir macalin agagaarka shanta dabakaay weeye bismillaah magacaygu waa cabdi cabaas ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda howlwadaag laanta hilaac waan soo dhoweynayaa footo bulsho oo markaasi laga furay xaafadda hilaac ee magaalada beledweyne xurunta gobolka hiiraan maasha allah baahi weyn ayaa markaasi loo qabay dhankaiyo footada sawirada teestarada sidoo kale waa waxyaaba markaasi baahida bulshada ay leedahay aan ka mid nahay in markaasi lagu soo kordhiyo footo bulsho oo markaasi baahi weyn aan u qabani sawirada noocyadooda kala duwan waana markaasi soo dhaweyneynaa waxaana markaasi footada aan ka codsaneynaa si dardar ah inay u shaqeyso baahiyaha bulshadana markaas aan u qabnay footadani markaasina in aan ka helno waxaan leenahay footo bulsho xaafadda holwadaag ee laanta ilaa xarunta laga hirgeliyey ayaa dhallinyaradan waxay u noqotay shaqo abuur noloshooda ay ka maareeyaan